shacabka magaalada balcad oo ka hadlaya hanaanka doorashada qofka iyo codka ah ee dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday ayaa sheegay in nidaamka iyo codeynta muwaadiniinta ay muhiim u tahay doorashada qofka ugu muhiimsan ee madaxweynaha dalka ka noqon kara islamarkaasina ay ku xulinayaan codkooda cidda ay doonayaan odayaasha dhaqanka waxgaradka haweenka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay go-aanada dowladda federaalk ee soomaaliya ay kasoo saartay doorashada dalka iyo nidaamka qofka iyo codka ah ee lagu soo dooran doono hogaamiyeyaasha sare ee dalka soomaaliya alxamdulilah rabbilcaalamiin bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa waana cudoon abinkir bacor cali sheekh degan degmada balcad wallaahi waa arrin aad iyo aad u fiican in badanna waa la sugaayey laakiin hadday timid alxamdulilah aan ku mahadaynaa waa wax aad u fiican oo aana sugaynay waana ku faraxsannahay iclaaminta iyo dowladda iclaamisana waa ku mahadsantahay boqolka boqol waxaan uga baaqaa shacabka soomaaliyeed in aan dowladda ay taageeraan oo doorasho qof iyo codba la raadiyo waanu ku soconnaa waana la heli doonaa lagana la shaqeeyo dowlad iyo shacab intaba inay ka wada shaqeeyaan aan rajeeha ayadu weyn bay keeni kartaa atira mataqaan aan tusaalaan u soo qaado tiixleediga kale oo cadaalad u dhacaysa ayay keeni kartaa waxaa meesha ka baxaayo is-icdaad iyo mataqaanaa waxyaabihii badnaayo iyo isxaxansigii cadaalad iyo ayaa meesha imahaysa markaas waxaa taasi lagu gaari karaa sidaan aniga aaminsanahay shacabka iyo mataqaanaa dowladoo midoobo oo wada shaqeeyo arintaas oon mataqaanaa ama dowladduna lagu hadlayn shacabna lagu hadlayn laga wada shaqeeyo intaasay ku imaan karaysaa
magacaygu waa caasha aada kibaar degan degmada balcad ka mida dadka bulshada degmada balcad degan wallah waxaa arkaa si fiican qorshaha ee qof iyo codah waa si wanaagsan oo doqmuraadiyadu ay ku jirto wanaagguna uu ku jiro si fiican baanu argna waana soo dhaweynina waayahay markaasi shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya sidee ku gaari kartaa doorasho qof iyo codda maxaa habboon maashaalla waxaa habboon doorasho cod qof waxaan ku gaari karnaa ama lagu gaari karaa ama dowladdu iyo dadweynuhu ku gaari karaan inaynu u hoggaansanaano gacma aynu isqabsanno aynu safafka si fiican u gallo si aynu ku dhiibanno doorasho qof iyo coda waxay ka bedeli kartaa wax badan badan badan boqolkiiba boqol waxay ka bedeli kartaa dadkii oo isku mowqaf noqda caloosha u wada fiyoobaato oo ka qayb galay doorasho cod iyo qofa oo nabadgelyo ku jirto iyo wanaag
ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa ee dowladda soomaaliya
waxaan dowladda soomaaliya ugu baaqaya inay noo qabato doorasho cod iyo qofa oo dadkuna ay cuqdadu kaga ba'do si wanaagsanna noogu dhacda insha allah ilaah idinkiisa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa barnaamijkan isaga ah muddooyinkii dambe waxaa soconaya ololaha lagu dardargelinayo doorasho qof iyo cod ah kuwaasi oo muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku heli doonaan xuquuqda codkooda cidda ay rabaanna kusoo saaran doonaan